وسلم وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay weysadii wa min sunanihi almadmadatu walistinshaaq sunnayaashii weysada waxaa ka mid ah luqluqashadii iyo sandaarsigii waladharu sida adarka ah ee raajixa ee xoogga badanna waxa weeye ana faslahumaa kala saaridda luqluqashadii iyo sandaarsiga la kala saara afdalu fadli badan uma intaa kadibna alasaxu wejka ansaxay waxa weeye qaabkii kala saarka yatamadmadu waa luqluqanayaa bikarfatin darshaso halaada saddex jeer uma yastanshiqu waa ku sandaarsanayaa biukhraa tu kalena halaatan saddex jeer wa yubaaliqu fiihima waa ku dheeraanayaa hayru saa'imi kii soomanaa kii aan ahayneen soomanayni wuu ku xeel dheeraan qultu waxaan idhi haddaan nawaawi ahay aladharu qowlka adharkaa xoogga badani waxa weeye tafdiilu ljamci jamcin iyo isugeyn luqloashadiiyo sandaarsigii bihalaadi qurafin saddex darsasho la isugu geeyo inay fadli badan tahay weeye yatamadmadu waa luqluqanayaa min kullin mid kasta uma yastanshiqu dabeetana waa ka sandaarsanayaa taasun wallahu aclam wa tahliidu lgusli waalmasxi maydhiddii iyo masaxaaddii in la saddexeeyo ayaa iyadana la sunneeyaa waxa uu leeyahay sheekhu walmadmoot walistinshaaq waxay ka mid yihiin sunnayaashii weysadu ay lahaydee ka horraysay waanaynu soo tilmaannay horeynuu soo tilmaannay inay ficilkii nebiga ku sugnaatay tacliimtiisii uu weysooyinka dadka barayana ay ku sugnaatay aan lanaba sheeginna weyse uu nebigu weysaystay oo uu ka tegey luqluqasho iyo sandaarsi isagoo weliba ku gaabsanayey intii gudaysay ugu yaray saa daraaddeed baa xanaabilada iyo ay kaba dhigaan waajibaadka inay ka mid yihiin taa kastoo gudub waynu soo dhaafnay waladhar buu yidhi haddaba qowlka adharkaa ee aqwaashii imaamu shaafici anna faslowbaa kala saaridda la kala saaro luqluqashadiiyo sandaarsigii oo luqluqashadana gaar laga dhigo sandaarsigana gaar laga dhigo ayaa afdalu ka fadli badan in la jamciyo oo hal qaadasho sandaarsigii iyo luqluqashadii la ysugu geeyo bilyusra inuu tamidi ku sandaarsan jiray marka uu iska soo saarayo sankana inuu gacanta bidix adeegsan jiray marka waanu ku xeel dheeraanayaa qofkii aan soomanayn qofka soomanay laakiin isagu ku xeel dheeraan maayo dee inay ku siibtaan ayaa markaas laga yaabayaa xadiidka markaa waxay u daliishteen idaa tawada'ta faabliq fi lmadmadati walistinshaaq maa lam takun saa'ima yacni luqluqo ama luqluqo markaad weysaysanayso ku xeel dheerow luqlashay sandaarsiga haddii aanad soo marayn markaa zaylaci baa nusburaayaha ku soo arooriyey markaa ibnu qataanna wuxuu ku sheegay alwahw walihaam kitaabkiisa laydhaah sanadkiisana saxiix ayuu ku tilmaamay laakiin xadiidkan kale ee saxiixaba ay isku macno yihiin waa laqid ibnu suba xadiidkiisi oo abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa-i ibnu maaja asxaabu sunankii iyo imaam axmed baa warinaya sanadkiisana calaamatu lalbani wuu tasxiixiyey wuxuu odhanaya asbiq ilwuduu waysada dhammaystir oo ku xeedheero wakhallil bayna lasaabici farahana isdhexgeli wabaaliq fi listinshaaqi sandaarsigana ku xeeldheerow ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay mooyaane haddii uu qofku sooman yahay waa inuu qunyar luqluqdaa waayo hadduu intuu luqluqdo sian marka qofku masalan hunqaacada oo kale uu dee ka luqluqanaya hayr hadduu ay wax ku siibtaan soomkiisi waa ka jabaya laakiin isagoon ku xeel dheeraannin hadday wax kaga siibtaan soomkii ka jabi maayo qultu waxaan ihi buu ihi haddaan nawaawi ahay aladharu qowlka adharkaay waxa weeye tafdiilu ljamci isugeyn inay ka fadli badan tahay kala saariddii oo la ysugu geeyo luqluqashadii iyo sandaarsigii maxaana haddaba la ysugu geynayaa bihalaadi qurafin saddex darsasho ama saddex qaadasho in la ysugu geeyo ayaa fadli badan oo yatamadmadu min kullin uma yastanshiqu taa qudhee uu qaatay ayuu kana luqluqanaya kana sandaarsanaya kadib uu haddana mid kala soo qaadanaya ka luqluqanaya ka sandaarsanaya haddana mid saddexaad buu soo qaadayaayo kana luqluqanaya kana sandaarsanaya taas ayaa fadli badan waayo axaadiid fara badan oo saxiixa ayaa ku soo aroortay in waysada nebigu markaa sidaa ay ahayd mana iman nin kala saarka madmado iyo istishaaqa xadiid saxiixe albatta kumaba soo aroorinba wallahu aclam buu ihi markaa taas ayaa markaa imaamu nawowi isagu markaa uu xoojinayaa taaniga haddaba ka hor jeeda adharka wuxuu leeyahay waa inuu mid markaa ka luqluqdo haddana midda kale uu ka sandaarsado oo markaa laba iyo saddex uu sidaa ku sameeyo waxaa kaloo sunnayaasha ka mida buuhi wa tasliisu lqusli maydhigii in la saddexeeyo oo saddex saddex laga dhigo oo yacni wejigii saddex jeer la maydho oo gacmihii saddex jeer la maydho oo lugihii saddex jeer la maydho ayaa sunnayaasha ka mid ah marmarna yacni waa lagu gaabsan karay wax dhibaato amale laakiin sida fiicani waa in saddex saddexdaa laga dhiga ayaa sunnaha walmasxi iyo madaxa masixitaankiisii in isagana saddex saddex laga dhigo ayaa isagana sunno ah oo wanaagsan ayay leeyihin markaa saddexaynta ayada maydhiga dee waa soo aroortay oo axaadiid fara badan ayay ku soo aroortay xadiid saxiixana waa ku sugan tahay inuu nebigu tawada'a maratan maratan iyo wa tawada'a maratayni maratayni inuu weysaystay waa sugan tahay oo taasina weysadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ku sugan tahay oo waa kana ansaxday laakiin axaadiidu waxay u badan yihiin in madaxa hal mar uun la masaxayo walam yajid fii xadiidin saxiixin sariixin annahu karara almasxa cala alra's xadiid saxiixa oo sariixa kumay imanin inuu madaxa laba jeer ama saddex jeer masaxay sida markaa axaadiida faraha badan ee nebiga ka sugnaatay ay tilmaamayso waxa unaha hal mar uun inuu madaxa uu masixi jiray wa yaahudu shaaku qofkii shakisanaa wuxuu qaabsanayaa ayuu qaadanayaa bilyaqiini hubaasha wa masxu kulli ra'sihi madaxa oo dhan masixitaankiisa ayaa la sunneeya uma udunayhi labadiisa dhagood fa in casura haddii uu cuslaado rafculcimaamati cimaamadda koryeelkeedu kammala wuu dhammaystirayaa bilmasxi masxidii calayhaa korkeeda ayuu ku dhammaystiri wa taqliilu lixyati alkafa garhkii faraha badna in hoosta gacantii laga soo geliyo ayaa la sunneeya wa asaabicihi farihiisa in la takhliiliyo ayaa iyadana la sunneeyaa wa taqdiimu lyumnaa midigta horraysiinteedaa la sunneeya wa itaalatu quratihi fooda inuu ku dheereeyo aada u sii geliyo weysada ayaa la sunneeya wa tacjiilihi inuu xubnihiisa markaa xubna garraysa ayuu weysada ku dheereeyo ayaa la sunneeya waalmuwaalaatu xidhiidhin iyo israacin ayaa la sunneeya wa awjabahaa muwaalaadkaa wuu waajibiyey alqadiimu qowlka qadiim ee lilimaam shaafici waa waajibinaya waxau sheekhu halkan leeyahay markuu saddexsaddexaynta inoo soo sheegay ayaa wuxu uhi wayaakhudu shaaku bilyaqiin qofku hadduu shakiyo waxa uu ka shakiyey ama faralaada ama mid sunno aba ha ahaado wuxuu qabsanayaa un yaqiinta ayuu qabsanayaa hadduu shaygan mafruudka ah uu ka shakiyeyna dee waa wujuuban hadduu shay sunnaa ka shakiyeyna waa nadban oo masalan wuxuu yidhi ma mar baad maydhay mise laba wuxuu ka dhigi un mar ma saddex baad maydhay mise waxaad maydhay laba labunbuu ka dhigi waayo labada ayuu hubaa shaygan ma maydhay mise maad maydhin inaanu maydhin ayaa asale yaqiinta iyo siduu huba uun ha qabsado waayo waxaa dheeraadkii inaani jirin ayuu asalku ka dhigan yahay siduu tiradii ragcadaha maruu ka shakiyo oo kale ay ahayd wa min sunanihi masxu kulli ra'sihi madaxa oo dhan inuu wada masaxo ayaa sunnayaasha ka mid a oo waxay leeyihiin dee waa litibaacu nebiga ayaa lagu raacayaa sida xadiidka markaa bukhaari iyo muslim ay warinayaan ay tilmaameen laga warinaya cabdillaahi ibnu zayd uu leeyahay lagu yidhi markaa weysadii rasuulkana tus dabeetana madaxa markuu masaxayey uma masaxa bira'sihi biyadayhi faaqbala bihima wa adbara bada'a bimuqadami ra'sihi xaggan uu kaga bilaabay dabeetana ilaa qadaadka ayuu gaarsiiyey haddana waa soo celiyo halkuu ka bilaabay ayuu u soo celiyey iyo wa khuruujan min khilaafi man awjabahu bay yidhaahdeen innagoo iskaga baxnayna khilaafka ka waajibiyey qaacida ayaa jirta fiqiyahu yidhahdaan alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab waxa khilaafka la yidhaha inaad iskaga baxdo ayaa fiican iminka haddaad in yar ka masaxdo dee qolyo dhan baa ku haysta madaahib dhan baa ku haystoole weysaadi may ansixin haddaadse madaxii wada masaxdo cid dahaaradaada iyo weysadaa isku haysataa ma jirto markaa khilaafkaba iskaga baxo madaxii dhammaantii wada masax uma intaa kadib haddana waxa uu ku xigsiinayaa madaxii udunayhi labadiisa dhagood ayuu ayagana ku xigsiinayaa oo daahirkooda iyo baatinkoodaba ayagana biyo cusub ayuu ayagana u soo qaadayaayo uu ku masaxayaa si xadiidka abu daawuud markaas uu warinayo madi almiqdaam ibnu macdi kelimaa laga warinaya nebigu masaxa udunayhi daahirahuma wa baatinahuma ee weliba musabaxataynkiisana uu geliyey markaa halkaa daloolada haddaba wuxu uhi fain casura hadduu adkaado rafcu lcimaamati cimaamaddii iyo wixii madaxa u saarnaa koryeelkiisa iyo kaqaadiisu hadduu adkaado adkaanshu waxba shardi maaha haddii aanu doonin inuu furo ee uu masaxdaana waa lamide kamala waa dhammaystirayaa bilmasxi masxa calayha korkee la masaxaya ayuu ku dhammaystiri oo bimacnaa dee intuu markaa foodii iyo halkaa in ka masaxo ayuunbuu dabeetana ayadana ku dhammaystiraya kamala bilmasxi calayha sida xadiidka marka imaam muslim tawada'a famasaxa binaasiyatihi wa calaa cimaamatihi nebigu sala allah alay slm waa weysaystayoo markaa fooddiisa iyo cumaamadiisii ayuu markaa ku masaxay marka ayagu waxay qabaan inaanay yacnii cimaamadda oo qura oo lagu gaabsadaayey inaanay ku filayn ee waa inuu waxna la soo masaxaa inta kalena markaa ayadii uu ku dhammaystira oo uu wada gaadhsiiyaa saasay oqan lakiin waataynu soo tilmaannay inuu markaa nebigaasu sidaa ka sugnaatay badhna ka masaxay inta kale markaa cimaamadda uu ka masaxay iyo inuu madaxoo bannaan wada masaxay iyo inuu waxaa ku duubnaa dhammaantii wada masaxay saddexdaa kayfiya nebiga sala allah alay slm ka sugan wa takhliilu lixya wa min sunanihi waxaa ka mida takhliilu lixyati lkafati garhkii faraha badnaa in la takhliiliyo oo yacni la dhex geliyo marka la maydhayo gacantii in xaggaa hoose laga soo geliyo ayaa sunno ah sida xadiidka markaa uu tilmaamayo imaamu tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan ee sanadkiisuna markaa saxiixa uu yahay annahu sala allahu alay slm kaana yukhalilu lixyatahu garhkiisa ayuu takhliilin jiray riwaayo kaleo abu daawuud markaasuu leeyahay calaamatu albanina uu tasixinaya anas ibnu malik laga warinayo waxuu leey annahu kaana idaa tawada'a akhada kafan min maa'in kaf biyaa buu qaadi jiray markaasuu halkaa dhanxalga xagga hoose ka soo gelin jiray markaasuu weliba garhka saa u takhliilin jiray waxaanuu yidhi haakadaa amaranii rabbi saasuu rabbiga i faray tii yarayd ayada ka fawina yidhi fara badnaydee garhkii isaga iska fududaa kaa isaga waxba la takhliilin maayo oo dee biyahana iska gaarhaya wa asaabicihi wa min sunani waxaa ka mid a takhliilu asaabicihi faraha gacmaha iyo lugaha inuu markaa takhliiliyo oo markaa isdhexgeliyo farahana sel isu dhexgeliyo kuwa lugahana faryaradaa gacanta bidix buu ku takhliilinoo faryarada lugta bidix buu lugta midig buu kaga soo bilaabi hoosta faryarada lugta bidix ayuu ku khatimaya ayadana yacni waataynu hore u soo tilmaanay xadiid markaa tilmaamayey takhliilka markaa lagu samaynayo faraha dhexdooda iyadana hore ayaynu usoo tilmaannayoo way ka sugan tahay ida tawada'ta fakhallil bayna asaabici yadayka warijlayka waa xadiidka saxiixa oo tirmidi uu warinayo takhliil faraha gacmahaaga iyo lugahaaga wa taqdiimu lyumna midigta horraysiinteeda ayaa ka mid ah oo lugihii iyo gacmihii iyo waa inuu midigta horraysiiya markuu maydhayo bidixda u ka horraysiiya waa xubnaha marka aan mar la wada maydhisa gacmihii iyo lugihii iyo idaa tawada'tum fabda'uu bimayaaminikum markaad weysaysanaysaan midigyadiinna ku bilaaba ibnu khusaymiya ibnu xibbaan iyo baa warinaya sanadkiisana sheekh alalbani wuu tasixinaya yo xadiidkii sida saxiixahay annahu kaana yuxibu tayaamuna fii sha'ni kulli arrinkiisoo dhan wixii markaa baabu takriim ahee wanaagsan midigaysiga ayuu jeclaa wa iaalatu uratihi wa min sunani waxaa ka mid a iaalatu uratihi inuu markaa foodayaalkaa biriirta ku dheereeyo oo marka wejiga maydhayo aanu inta yaree timaha ka sokayso uun ku ekaysiinine inuu markaa in zaa'idoo ka dheeraada uu soo raaciyo oo intii wejigaa in zaa'id ka ah waajibkii inuu soo raaciyo dhinacyada oo dhan ayaa markaa sunayaasha ka mid ah wa taxjiili wa itaalatu taxjiilihi xubnihiisana markaas inuu ku dheereeyo taxjiilku waa xubnagariddii xubnagaraantii weeye waa inuu markaa mirfaqyada iyo kacbaynka labada xusul iyo kacbaynkii faralka waa inuu dhaafiyo oo cududda markaas uu gaadhsiiyo iyo saaqa iyo dhudhunka inuu gaadhsiiyo ayaa sunnayaasha ka mid ah xadiid dhowra ayaana ku soo aroortay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu wuxuuhi ummadayda waxaa loo yeelaya maalinta qiyaamaha ayagoo wajiyadoodaasi biriiray leeyihin oo ifayaan xubnahooduna wada garan yihiin waysada raadkeeda daraaddeed kii awooda idin ka mida quradiisa inuu dheereeyu biyaha si fiican u gaadhsiiyo falyafcal antum alguru lmuxajaluun xadiidka muslim waxaa tihiin kuwa fooda cad maalinta qiyaamaha xubnaha garan xubnahoodu dhalaalayaan maalinta qiyaamaha waysada ha dhammaystira inay gaadhsiiyeen daraaddeed faman istataaca minkum an yutiila quratahu wa taxjiilahu ha sameeyo wlmuwaalaatu wa min sunani waxaa ka mid ah almuwaalaatu israacin inuu weysadii israaciyo oo hal mar uu wada weyseeyo oo aanu kala angejinin oo xubinkii horoon angegin oo xubinkii kalena uu maydhaa sidaas ayaa markaa sunno ah weliba waxaa la yidhi waa qofka yani waa sunnihiibaa sidaas ah oo sidaas ayaa wanaagsan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni ficilkiisu sidaasuu ahaa oo waa israacin jiray sida nebiga sala allah alay slm ka sugan wa awjabaha alqadiimu welibana waa qofkii weysadiisu aanay daruuro ahayn masalan hadduu qofku ama kaadidii ka soconaysa ama saxara ka socon ama naqas ka soconayo waa kuwa kutubtan yaree fiqigu yidha wal wadkhuluulwaqti walmuwaalaatu lidaa'im alxades bay yidhahdaan waa in waktigiina galay lana xidhiidhiya lidaa'im alxades qofku xadadkiisu joogtada yahay ee ama kaadi ama saxara un ka soconaysa isagu waa inu israaciyaa weysadiisi iyo taariistii daruura ayay noqonaysaa marka waa qofkii aan isagu macduurka ahayn wa awjabaha alqadiimu qadiim isagu waa waajibiyey muwaalaadka waana sida markaa madhabu imaamu maalig iyo ay yihiin waxaba la tilmaamaa yani ilaa arday buu imaamu maalig u ahaay madhabkan qadiimka imaamu shaafici waa madhabka imaam maalig baa la yidhahdaaba waxaanu markaa halkaa u deliishaday xadiid abu daawuud uu warinayo calaamatu albanina irwa lqariir uu sanadkiisa isagana ku tasxiixinayo oo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu arkay nin tukanaya oo gomadihiisana ay ku sugan yihiin lumca yacni qadra dirham meel dhalaalaysa oo aanay weysadii gaadhin oo shilin leeg oo biyihii aanay gaadhin fa amaru an yuciida alwudu'a wasalaa wuxuu faray inuu weysadii iyo salaadaba inuu soo celiyo ayuu faray markaa taa dee wuxuu odhan laha haddaanay muwaalaadku aanay laga maarmaan ahayn inta yaree cadee shilinka leegun maydh buu odhan laha weysaadii baa ku jirta laakiin maadaama ou kala qallajiyey dee waxaa la yidhi ku wada noqo wa tarku listicaana waxaa kaloo iyadana la sunneeyaa tarku listicaana kaalmaysi inuu markaa ka tago oo xagga ugu shubidda inaan loogu shubin loo maydhin maadaan cudurdaar jirin ee qofku qof awoodle uu yahay maxaa yeelay horta ficilka nebigu caynkaasuu ahaa midda labaad wixii waa cibaado waxaa la doonaya qofku inuu la baashiro isagu la yimaado midda kale nooc dee takabur iyo isweyneyna ayaa ku jira oo haddayda markaa ii maydho igu shushuba nooc kibir baa ku jira sunni nebigana yacni ficilkiisa inta badan yani isaga ayaa sidaa u weysaysanaya marka tarkulisticaana kaalmaysi waa haddaan cudurdaa hadduu cudurdaajo qofku aanu weysaysan karaynin ayada oo ama biyihii loo kale ama loogu shubo ama xubnihii looga maydho taa ayada wax dhibahi kuma jiraan markaa tarkulisticaana katiideeda ayaa markaas wanaagsan ayuu leeyahay dhow xadiid oo markaas ayaynu xadiid basaar oo kale warinayo oo markaas nebiga abubakar uu ku hamiyey inuu biyo ugu shubo deetn in la uxibu an yuciinanii calaa wudu'i axad sanadkiisa iga soo la daciifiyey kaas ayay markaa deliishadeen xadiid bukhaariiyo muslim ay warinayaano mughiirat bna shucba laga warinayo ayaa isagu jiray annahu saba cala nabiy sala allahu calayh wasalam inuu markaas ugu shubay biyaha iyo mid ibnu maaja leeyahay markaa oo ayana ruuxu dumar inay ugu shubtay ay sheegaysay markaa yani way fara badan yihiin saa daraaddeed ayaa khilaafu lawlaa ayay ku tiriyaan qaarkood sida fiican si khilaafsan wanafdi wa min sunanihi tarku nafdi sunnayaasha waxaa ka mid a saydhsaydhka oo laga tago biyihii oo la iska saydhsaydhin oo markaad masalan weysaysato inaad markaa iska saydhiso dabeetana iska hooriso aad saa isaga wada saydhiso taana inuu markaa ka tago oo u daysto ayaa wanaagsan leannahu ka ka tabarru'i min alcibaada qof cibaadadii markaa ka tabarrucaya oo iska tiraya oo yaan lagugu arkin leh oo kale ayuu noqonaya markaa ha kaa da-aanoo ha kaa muuqato raadka ha kaa muuqday dayso ayay markaas yidhaahdeen waana markaa sugnaatay nabiga sala la alay xadidka saxiixa maliishadiisi annahu intalaqa huwa yanfudu lmaa biyadi isagoo iska saydhinaya nabiga sala la alay sl waa ka sugnaatay sidaa daraaddeed ayaa imaamu nawowi oo kale wuxuu ku tilmaamaya kutubtiisa kale inay markaa shay mubaaxa oo iska bannaan ay tahay wakada tanshiibu engejintii fil asaxi asax haddaan qabanno ayadana ka tegiddeeda ayaa la sunneeyaa inaad markaa iska qallajin oo tuwaaliya wax aynkaasa aanad u qaadanin oo yaankaa inaad iska daysato ayaa wanaagsan leannu yuzilu ahar alcibaada buu leeyahy aharkii cibaadada iyo raadkii ayuu tegsiinayaa iskaangejintaasi markaa inuu iska dayso ayaa wanaagsan waxaa kaloo weliba ay usoo codkeen xadiid bukhaariiyo muslim ay warinayaan annahu sala allahu alay slam bacda gaslihi min aljanaba ayaa maymuna mindiil iyo tuwaal bay ula timi waxaa la ismariyo faradahu wa jacala yaquulu bilmayi haakada yanfudu saasuu markaa isaga tuulo tuwaalkiina waa iska diidey asax baynu dhe muqaabilku wuxuu leeyahy waa isku mid yacni isticmaalka tuwaaliya ka tegiddiisu waa isku mid awl isaga makruuh ku tilmaamayay iyo mid khilaafulawla ku tilmaamayana waa jiraan wa yaquulu haddaba wuxuu odhanayaa bacdahu waysaha dabadii ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda aynaanu jirin ila allahu alla mooyaan waxda xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu weeluma sugnaanin wa ashhadu waxaan qiraya anna maxamedan cabduhu rasuluh nebi maxamedna addoonkiisii iyo rasuulkiisi ergeygiisii inuu yahay aan qiraya allahuma ajcalnii ilaahu waxaad iga yeeshaa min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan iga yeel wajcalnii min almutatahiriina kuwa mutatahiriinta ee tahaaro qaatana ilaahayow iga yeel marka intaa hore xadiidkii muslim man tawada'a qofka weysaysaas yidhahda ashhadu an laa ilaha waxdahu laa shariika lah intaa futixat lahu abwaabu aljannati hamaaniya albaabada jannada ee sideedda baa loo furaya yadkhulu min ayiha shaa tuu doono ayuu ka gelayaa intana imaamu tirmidi ayaa marka allahuma ijcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriina intaa ziyaadadaana imaamu tirmidi ayaa cumar bn khadaab isaga ka warinaya allamatul albanina waa tasxiixinaya markaa waa sugan tahay subxaanaka allaahuma nasahlaan baa kuu sugnatay ya allah bixamdika oo waa ku mahadinaya anoo mahaddaadana ku dhehan ku nasahaya ashhadu waxaan qiraya an laa ilaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaana markaa xadiidka xaakim uu warinaya oo uu taseexiyey ayay markaa intaasina ku soo aroortay wa hadaftu waan jaray buuhi ducaa alacdaa'i xubnaha ducadoodii waan jaray maxaan u jaray idcin leh laa asla lahu wax asalahoo ay leedahay oo xagga markaa sunaha nebiga ay ku leedahay ayaan jirin sidaa daraaddeed ayaan u jaray buuhi waxaa jiray kitaabkan muxarar ee uu sheekhu kitaaba ka soo gaadiyey xubnaha maydhitaankooda marka la maydhayo ducooyin buu u qoray ducooyinkii buu leeyahay sheekhu markaa waan jaray waayo hore ayuu noogu soo sheegay inaanu muxarar shay axkaamtii adkaarta aanu ka goynaynin hore inoogu soo sheegay markaa tan uu haddana jaray buu halkan kaga cudur daaraya u leeyahay waxaan u jaray dee ma sugna oo nabiga sala allahu calayhi wasalam kamay sugnaanin sidaa daraaddeed baan u goyay buu ilmaha doonay sugnaan waana markaa waa qorayaanoo marka masalan u gacmaha mariyo allahuma axfidi yadaya min macaasiya kulliha ilaahayow gacmahayga waxaad ka ilaalaysaa macaasiya dhammaanteed markuu luqluqanaya allahuma acini calaa dikriga wa shukrika ayuu odhanaya marka uu sandaartanaya allahuma arixni raayixat aljanna ilah urta jannada iula sii markuu wejiga maydhaya allahuma bayid wajhi yowma tabyadu wujuh wa taswad wujuh ilaah wejiyayga caddee maalinta ay wejiyaana caddaanayaan wejiyaana madoobaanayaan gacantani markuu maydhaya allahuma acdini allahuma acdini kitaabi biyamiini waxasini xisaabiya siyara ilah kitaabka midigga iyo si xisaaba iyo sirana xisaab maruu gacanta bidix mayrigana allahuma laa tuctini kitaabi bishimaali walaa bi walaydahay ilahu kitaabka gacanta bidix hayga siinin dhabarkan hayga siinin marka uu madaxa masaxayana allahuma xarim shacri wa bashari cala naari ilaahay ow ka masax ka xaaraamiyeen timahayga iyo jidhayga naarta dhagaha marka uu masaxayo biyaha gelaya allahuma ijcali min anadiyasamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanahu مدعو الله ولي اللهم ثبت قدمي على ثابت يوم تزل فيه الاقدام ما الدعاء عجيب كان وي هذا لو حليل الاسئله وحصل امره شيخ ما هدو عباديه هنا وتوقيتي ليس يعني قصر الشمس ما يصير جبال لو ما صبيو وإلى كم كيل انت ولا كيسين يوم يا كيف كيل يا قاد كيل يا زمان كيل يا مكان كيل يا كيس كيل انت لا وإلى مكان نص هاي فقط هذيك العيال انا بنمشي بيها يقول غير كيف ولا كم غير الى يقول وين مش بل مك على قيمه هاي لا هاي يا سير وافق سنت هاي هذا مو في صو أيوة لو أنا صبناين والله ناس كوسوا يعني تشيل مركع هذا كعب كل جاري يشوف بيعلي كان قلت أدري كلمي لكن أنا عملت أتوقع كده عايزين يكون قصته idku qabsanaysa marka meel aan ka joogto aad ku ducaysato idku qabsanaysa marka laakiin ku gaariyo ka ku gaariyayso inay marka la luqariyo taas loo dhigo marka calaamay taas loo dhigo marka taas loo taas loo haysta oo gacan hayso marka waa marka la saaro kayta marayaan ee arin saxayeen adiga waa sheegan markaas ibn hibaan taariikhdiisa bis waa weeyay laakiin daciifa hadiga marka daciif waa ku dhaqankiisana فضيل عمل لو قدام وين انت تجي الصلاه الري اصل انا وين وسع يا شنيدي سنه وين انا عقلي سنه كذا في يا عاد الدرن
باب مسح الخف qofka masixidiisii ayuu u baab yahay waysadii ayuu inoo soo dhammeeyey sheekhu waysada waxaa waajib ahayd oo ku jirtay labada lugood in la maydho waxaa jira arrin haddaba sharcigu inoo banneeyeyoo halkii lugaha laga maydhi lahaa intaad khufi iyo wax kabaha buurhka oo kalea baryaha hore la xidhan jiray oo sharbaadadana yani sharbaadadana xadiida waa ku sugan tahay oo iyadana waa sugan tahay sida sharbaadadoo kaloo harag ahaa oo ay la xidhan jiray baa jira oo imikadan lafdeedaba jira oo esheeya dhulkaa laga keeno dabeetana qofku isagoo wayse qaba ayuu xidhanayaa hadduu nagi yahay habeen iyo maalin hadduu socoto yahayna saddex maalmood ayaa waysadaa uu ku xidhay wixii wayse ee ka dambeeyey intay muddadaasi ka dhammaanayso halkuu lugaha ka maydhilaa buu kora ka yar masaxanayaa marka taasoo bedelka ah lugaha maydhitaankoodii ayuu markaas inoogu xigsiiyey axaadiid fara badan ayaanay nebiga sala alla alay sl kaga sugnaatay waxaa ka mid a markaa xadiidka ibnu khusayme iyo ay warinayaan ibnu xibbaan iyo sanadkiisana markaas calaamatu albani xasanka uu ku tilmaamay abibakr ayaa laga wariyay anu arkhasa lilmusaafiri wuxuu ruseeyey alaaata ayaamin walayaalihunna saddex maalmood iyo habeenadooda kii nagaana yowman walayla idaa taطahara falabisa khufayh an yamsaxa calayhima inuu masaxo xadiid kale oo isagana imaamu lbukhaari uu warinayo iyo imaamu muslim oo jariir ibnu cabdillaahi albajali laga warinayo wuxuu leeyahay ra'aytu rasuul lahi baala uma tawada'a wamasaxa calaa khufayh nebigu ayaan arkay isagoo intuu xaajo gutay weysaystay labadiisii khuf masaxay weliba xadiidkani aad buu markaas u sii la yaab lahaayo waayo muran markaa la geliye khufka ayuu meesha ka saaraya oo la leeyahay aayaddan waysada ka hadlaysa suuratu lmaa'ida ayaa nasakday oo ka dambaysay marka waxaa la leeyahay ee tilmaamaysa waarjuluk min alkacbayn lugaa in la maydho waxaa leeyahay isaga jaabir dee islaamnimadiisuba waxay intay maayidi soo degtay kadib ayay ahayd goortanuu nebiga oo weysaysanayo oo lugu khufaynkii masaxanaya uu arkayay uu ka sheekaynayo ibnu mundirna wuxuu xasan albisriy isagana ka sheegay inuu yidhi waxa ii warramay toddobaatan saxaabada ka mid a ana nebiya masaxa cala alkhufayn marka waxaanay ku tiriyaan axaadiida mutawaatirka ah ee tawaaturka macnawiga kan lafdigaa ma aha yacani waxyaalaha tawaaturay ayay ka mid tahay waxaana markaas diiday oo markaasaan oggolayn shiicada guud ahaan iyo weliba qolada raafidada la yidhaahdo ee markaa qulaadu shiicada ah ee asxaabta cayda iyo khawaarijta ayaa diiday sidaa daraaddeed baad arkaysaa kutubta markaa caqiidada in badanoo sida taxaawiyadoo ka wanara almasx cala alkhufayn iyadoo lagu soo darayo la leeyahay annagu waxaan qabnaa in labada khuf la masaxo iyadoo markaa qolyaha ahlubidaca la khilaafayo yajuusu waa bannaanyaha masaxii fi lwuduu'i waysadii lilmuqiimi kii nagaa yowman waleyla habeen iyo maalin walilmusaafiri kii socotadahana alaaatan saddex bilyaalyaala la qabo min alxadadi laga bilaabo bacda lubsin xidhasho dabadiyimi fa in masaxa haddana nagaadi hadduu ku masaxo uma saafara uu safro ow cakasa amase aw cagsiyo lam yastawfi ma oofsanayo muddata safarin muddo safar ma oofsanayo waxau sheekhu leeyahay يجوز في الوضوء المسح على الخفين waa bannaan yahay ordu halkaa xukunkiisii ayuu inoo sheegayoo yani waajibna maaha sunnana maaha xaaraanna maaha makruhna maaha waa yejuusu waa shay markaa iska bannaan weeye oo qofkuu samayn kara kanana tegi karo waana fil wuduu'i waysada uuno halkii labada lugood aad ka maydhi lahayd ayuunbaad ka masaxanaysaa ee maydhi bedel kama noqdo hadday jinaaba iyo kugu yimaado aad maydhanaysa waa inaad iska saartaa sida inoo iman doonta markaa yejuusu fi lwudu' muddadiisii ayuu halkaa nooga gelaya wuxu uhi lilmuqiimi qofkii nagaa ee isagoo aan socotada ahayn yowman wa leyla habeen iyo maalin afar iyo labaatan saac ayuu waysada dhexdeeda dhacdo oo dhan ta uu ku xidhay marka laga soo bilaabo oo halkuu lugaha ka maydhi lahaayuu saari lahaa waxaanuu xidhan yahay uu ka masaxanayaa un walilmusaafiri alaaatan bilayaaliha qofkii socotada ahaana saddex maalmood oo habeenadooda inay la socdaan ayuu markaa masaxanaya waxaana u daliila xadiidka imaamu muslim shurayr binu hani laga warinaya wuxuu leeyay cali bn abi taalib awdi can masxal alkhufayn markaasaa wuxuu hi jacala rasuul lahi alaaata ayaamin bileelihina lilmusaafir saddex maalmoodo habeenna la socona ka musaafirkaa buu u yeelay wa yowma walaylatan lilmuqiim habeen iyo maalinna ka muqiimkaa heenagii ayuu u yeelay oo isagana masaxanaya haddaba muddadu halay ka bilaabataa min alxadai waibtidaau muddat lmasxi masaxa muddadiisu waxay ka bilaabataa min alxadai bacda lubsin xadadka iyo waysada wayse jabka xidhashada ka dambeeya yacni waxaa culimmadu ay isku khilaafeen halkeebay muddadii ka bilaabmaysaa muddadan habeenkiiyo maalintaa qofka negiya musaafirka saddexda ji habeenadooda halkay ka bilaabantaa wuxuu leeyahay oo uu inoo rajaxaya isagoo matniga uu inoo dhigay xadadka iyo waysela'aanta ugu horaysa ee xidhashada ka dambaysa kaaga bilaabaysa tusaale ahaan baan siinayaa duhurkii ayaad weysaysatay khufeynkaagii baad xidhatay waysadii waad qabtay ilaa salaaddii maqrib aad waysadii qabtay aad ku xidhatay salaaddii maqrib ayay kaa jabtay waysadii markaasay muddadii ku bilaabaysaa labiyo tobankii duhurnimo kaagamay soo bilaabmine waxay kaaga bilaabantay salaadda maqrib markaa xadadka ugu horreeya ee dahaaradii aad ku xidhatay markay kaa jabtay ayay ku waa min alxadai waibtidaau muddati lmasxi min alxadai bacda lubsin waa kaa qowl labaad baa jira oo rag badan oo mucaasiriin muxaqiqiina ay xoojiyaan imaam nawowina uu majmuuciisa ku doortay masaxa ayay ka bilaabmaysaa buu leeyay goorta ugu horraysa eed masaxato ayay ka bilaabmaysaa oo masalan kaba soo qaad weyday duhurkii baad xidhatay cishaa iyo maqribba iyoba casarba waad ku tukatay waysadii cishaai kadib bay kaa jabtay waad iska seexatay salaaddii subax markaad u soo kacaysay ayaa dee intaad sijootay oo aad tahaaro qaato weystay baad masaxatay markaasay ku bilaabantay markaa qowlkaasina masaxa ka bilaabmayaana masaxa ugu horreeyaad masaxatay buu kaaga bilaabmay qowlna sidaasuu leeyahay kaasaa waliba ragga sheekh maxamed saale cuthaymiini ay xoojinayaan waayo axkaamta oo dhan masaxa ayaa lagu xidhay haddaba qoladaan le min alxadai buu ka bilaabayaa waxay isweydiiyeen wax badani kuma sii jiraan laakiin waxa qoranun inaad ifahansiiyaa baan doonaya min alxada ma ibtidaau lxada buu ka bilaabmaya mise intihaau lxada bay yidhahdeen maxadadka bilowgiisa mise dhammaadkiisa oo maxaa ku jiraa waxaa ku jira masalan xadadkiiba wuxuu noqday hurda kaba soo qaad waxaad seexatay duurkii kadib baad seexatayba wixiina ogayba waa saacada dee waa muddaad tirsanaysaa waxaad soo toostay markaa salaaddi salaaddii casar baad soo toostay markaa xadadkaagan iminka ugu horreeya aynu minal xadai nidhi ibtida iyo intuhu leeyahy dee bilowgeed hurdada ku bilowday waa ibtidihiisii ka soo toosidada ka soo toostay waa intihayo dhammaadkiisii ma ibtidaaguu kaaga bilaabmaya mise intihaagu kaaga dhammaanaya marka wuxuu leeyahy muqrigu mu fiirso min timaami alxada min tamaam alxadath bacda lubsin xadadka xidhashadeeda waa dhammaadkiisa inkastay qoryo kalena kala qaadayaanoo xadad biikhtiyaarihi iyo xadad bikayri ikhtiyaarihi oo hurdada oo kale ay markaa iyada bilowgeeda qaar kalena ka qaadayaan waxba se kuma sii hoos jiraane waxaan idin fahansiinayay uun hadalkaa meesha ku jira wuxuu yidhi sheekhu fa in masaxa xadaran xadadkii dabadii ayaa xadara nagaadibu ku masaxday uma saafara dabeedna waa socdaalay masalan waysadii waa ka jabtay casarkii oo kale masalan kaba soo qaad wuu xidhay waa iska wayse qabay maqrib dabadii baa waysadii ka jabtay salaaddii cishaa'i ayuu isagoo negi oo aan wax safari ku jirin buu masaxday ogobay markaa masax isagumu bilaabin nagaadi uma saafara soo dhaqaaqun baa la yidhi oo shandadiisii buu qaato xaggaa iyo berbera ayuu dhaqaajiyey labadii muddaa markaa waxay kuugu bilaabantay muddadii saf waxay nagaadibay kuugu bilaabantay haddana safar baad gashay ma waxaad un dhammaystiranaysaa habeenkii iyo maalintii oo tanuu kuugu bilaabmay ah mise mar haddaad socdaal gashay muddadii saddex maalmood iyo baad dhammaysanaysaa waa halkuuna leeya lam yusaw fii muddati safarin ma oofsanayo ow cakasa ama sidaasuu cagsiyu dabarogayo isagoo socdaalah ayuu intuu dahaaro qaatay buu xidhay markuu xidhay ayaa dabeetana wuu socdaalay socdaalka dhexdiisiibuu ku masaxday muddo kadib haddana waa nagaaday lam yasaw fii muddati safarin taana muddadii safarka ma oofsanayee sidii salaaddii aad qasrinaysaba haddaad nagaato ama jamaciiba ugu dee kaaga hadhaya oo kale weeyaano saddexdii cishe ku bilaabmay ila waadigoo imika waad ka oosho habeen iyo maalinbaa habeen iyo maalintuubaa ku bilaabmayo labada masaleba lam yusaw fii muddati safarin ma oofsanaya taqliiban lilxadar ayaan qalibanay fayaqtasiru calaa muddati muqiimin fi luulaa iyo tan labaad labadaba wa sharduhaa haddaba shardigiisu waxa weeye an yulbasa in la xidho bacda kamaali tuhrin tahaaro dhammaystirankeed dabadeed waa in la xidhaa intii uu qofku tahaaro dhammaystiran la yimid dabadeed waa inuu xidhaa saatiran waa an yakuuna saatiran waa inuu mid asnay maxallu fardi meeshii faralka daahiran waa inuu yahay yumkinu waa inay suurtogelaysaa tibaacu lmashyi socodka raacitaankiisa fiihi dhexdiisa lagu socdo litaradudi musaafirin musaafirin urqoshadii lixaajaatii u noqnoqonayana loogu socdo qiila waxaa la yidhi wa xalaalan xalaalna waa inuu yahay waxau sheekhu leeyahay shuruuddiiu haddaba halkan nooga galay wuxu uhi wa sharduhu masaxa waana mufradu mudaafuna waa cami waa shuruuddii an yulbasa ama an yalbisa waa inuu xidho ama waa in la xidha bacda kamaali tuhrin labadii xadad baa i hadduu jireebala intuu ka maydhay wayse qaatay dabadeed waa inuu xidhaa maxaa yeelay nebigu sala allahu alayhi wasalam muxuu yihi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa طaahiratayni muqiire muxuu ku yihi markuu doonay qofka inuu ka saaro xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen dachumaa fainii adhaltuhumaa daahiratayn iska daa buuhi ayagoo daahira ayaan labada lugood geliyee xadiid kaloo taariikhniya ibnu xibaan iyo idaa tadaahara fa labisa khufaya xadiidkaynu soo marray isagana saxiixa saas ayuu tilmaamay marka horta markuu dahaaro qaato waynu waa ynu xidhaa waa mid ka labaad waxa weeye saatiran wa an yakuuna saatiran welimse maxalla fardihi meeshii faralkana waa inuu asturayaaye kacbaynkiina waa inuu asturayuu qarinayaa oo yacnii sandalkii iyo kabihii markaa ka hooseeyey amaba yacnii xaggaa cidhibta ka furnaa ayaa keligood ayaguna aan la masexanayni waana inay xidhan yihiin oo intaa ay wada qarinayaan saatiran waa inay ku asturaya maxalla fardihi qadamkii ah waxa kaluu yihi daahiran waa inuu yahay weliba daahir waa inuu qofkani yahay ee qof markaa harag ayoo kale ama bakti aan la megdinin oo kale laga sameeyey isagana ma ansaxayo ee waynu daahir yahay bay dhehen kaasina xayla salaadii baan laguma tukan karayn markaa mar haddaanu daahir yahay qof xaamilu nijaasaa buu noqonayaa yumkinu wa an yakuuna qawiyan waa inu yahay mid xoog lahoo yumkinu ay suurtagal tahay tibaaculmashi socod raaciddii fiihi lagu socdo waxaa loo soconaya litaradudi musaafirin musaafir noqnoqoshadii qof socdaala noqnoqoshadii xaajaati u noqnoqonayo qofkan socotada noqnoqodkiisana waa inu ku socodkan ay ku soconayaan mid raacyi yumkinu tibaaculmashi socodka waa inay suurtagal tahay inay raacayaan fiihi lagu socdo ee loo soconayo musaafirka noqnoshada lixaajaati u noqdo markuu yacni wax furayo markuu degayo markuu soconayo macnaha wuxuu kaga ixtiraasayaa dee wax balowbalow oonu ku socon karayna waa inaanay ahayn wax cidhiidhi oonu tallaababa ku qaadi karayna waa inaanay ahayn wax lagu socon karayo waa inuu yahay oo shay lagu socon karayo waa inuu yahay maxaa yeelay dee waxaa loo jireeyey xaajada qofkani inuu markaa joogteeyo oo markaa hawlihiisa uu ku guto dee haddaanu tallaaba ugudi karahaynin maqsuudkiiba way ka hor imanaysaa qiila waxaa la hi xalaalan waa inuu xalaal yahay oo khufu soo dhacay in la masaxdaa ma bannaan liannahu ruqsa waruqsatu laa tunadu bilmacaasi ruqsadana macsiya laguma xidhiidhiyo asax wuxuu leeyahay laakiin saynu qiil ka arkayno laa yushtaradu dalika shardi maaha walaa yujziu gudi maayo mansuujun mid la sameeyeoo laa yamnacu ma anbiya aan diidaynin fil asaxi asax haddaan qabanno waxaa kaloo leeyahay sheekhu dee wax markaa qawiyahoo markaa biyaha celinayana waa inuu yahay biyuhu inay lugta markaa uga fulaan halkaa dee cagta laga gelin inuu ka furanya ama xarkaa lagaga xidhayo mooyaane dhulka kale waa inaan biyuhu aanay ka soo fulaynin oonay ka soo safiiq waa inay biyaha iska celinayaan filasax haddaan qaban lianna alghaaliba fi lkhifaafi annaha tamnacu nufuud dee qaalibku sidaasay ahayn khufafkaynu arki jirnay sharcigu ku soo arooray fatansarifu ilayha nusuusu daalatu cala tarkhiisi nusuustina markaa waxay u weecanaysaa unbay leeyihin dee waxaa macruufka ahee la yaqaani aanigu wuxuu leey waa gudayaa markaa marka wuxuu leeyahy hadduu shaygu sida jawaanka oo kale yahay oo ay biyi ka soo dusayaan ma gudayo aaniga asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahy waa gudayaa walaa yujziu mansuujun ma gudaya laa yamnacu ma aan aan biyaha diinaynin oon celinaynin fil asaxi haddaan qabanno walaa jurmuuqaani ma gudayaan laba qof oo isdul saaran fil adhari adhar haddaan qabanno waa qof qof markaa la dur saarayoo mid waliba saalixu yaha in la masaxo markaa kasare in lagu gaabsaa ma bannaana fil adhari haddaan qabanno qowlka ilah lianna ruqsata warada fi lkhufi oo waa loo baahan yahay dee waxaa la iska dulgelinayana baahi badan looma qabo taaniga adala ka hor jeeda wuxuu leey yujziu maxaa yeele shiddat lbardi qad tuxuju ilaa lubsi markaa qabowga daran laba la yska dul xidho loo baahdo ayaa dhici karta waana taynu markaa cumdiyoo kale aynu tafaasiil waxoogay intan ka dheer ayaynu markaa ku soo marray cumdihii ha looga noqdo ilaa lix iyo labiyo soddon suuro ayay markaa geliyaan waxaana inay labaduba qawiyan yihiin labaduba inay daciifan yihiin inuu ka sare qawiya ka hoose daciifi ka hoose daciifiya ka sare qawi yahay haddana waxay yidhaahdaan halkaasi waa afar marka waxay yidhaahdaan xagga masaxa inuu labadaba ula wada qastiyey iyo inuu kahoose ula qastiyey inuu kasare ula qastiyey iyo inuu iska idlaaqay halkaana afur afar afar lagu dhiftay waa lix iyo toban inuu qoyaanka kahoose gaariyo inaanu gaarin labadaasee darkusi dhiftaana wuxuu gaadhaa laba iyo soddonkaa suuro ayuu gaadhaa marka cumdaha ayaana k kaga wanaagsanaa shuraaxduna markaa way sii dhigayaan oo waydu ka sii eegan doontaan wayajuuzu walaa jurmuuqaani ma bannaano laba qof oo la yska dulgashay filadhaar haddaan qabno wayajuuzu waxaa bannaan mashquuqun mashquuqu qadaminkaa gomadii harkaa godmada la jeexay oo shudda markaa la xidhayo waxa lagu adkeeyey filasaxi haddaan qabanno markaa taxiyo markaa xarig lagu xidhay waa gudaya wayajuusu waxa bannaan mashquuqun mid mashquuqu qadamin mid gomadiisiiyo intii u asurayay meel ka mida laga jeexayoo shudda markaa la adkeeyeyoo tax iyo markaa xadhig loogu adkeeyey oo markaa maxalulfardiga aanay waxba ka muuqanaynin oo uu ku socdo ayaga in la masaxdaa waa iska bannaanya filasaxi haddaan qabanno maxaa yeele mar haddii laguna socon karayo lugtina ay qarinayso waa iskaga bannaayey qowlka markaa asaxa wejka asaxa ka hor jeeda wuxuu leey laa yajuusu oo falaa yakfi lmasxu calayhi ma bannaana bu isagu leeyahy wa yusanu waxaa la suneeyey masxu calaahu xagga sare in la masaxo waasili xaggiisa hoose khuduudan si jiidida wayakfii waxaa kaafina musamaa masxin masax waxa la odhan karo yuxaadi lfarda maxal alfardi qaabilaya ilaa asfala rijli iyo caqibaha mooyne falaa laguma gaabsan kara cala madhabi haddaan qabanno qultu waxaan haddaan awoa yahay xarfuu dhinaciisu ka asfalihi ayuu la mid yahay wallahu aclam wuxuu leeyahay sheekhu wayusanu waxaa la sunneeyaa masxu aclaahu xagga sare weliba korkeeda in la masaxo wa asfalihi xagga hoosena in la masaxo ayaa iyadana la sunneeyaa khuduudan si jiidid ah si jiidid ah oo waxay yidhahdaan gacanta midig waa in faraha la dul saaraa gacanta bidixna ciribtaa la dhigayaa markaa khuduud waa inaad isweydaarisaa uun ood gacantii bidixa ciribtana aad xaggaasun u wadaa ilaa faraha xag hoose gacanta midigna aad kor un u soo wado weeye bian yadaca yadahu lyusraa taxta alcaqib walyumna calaa dahri اlasaabici uma yamuru lyumna ila saaq buu usoo marinayaa walyusraana ilaa aطraafi asaabici buu marinaya taxtahu taxtu mufarija bayna asaabici in la wada gaarsiiyana waxba sunno maahee yacni khuduudkaa jiididaas ayaa markaas wanaagsan ayay leeyihiin oo fiican xadiid markaa sanadkiisa la daciifiyey masaxa ahla alkhufi wa asfalahu ayay malaa ku saarato ibnu maaja uu warinaya ibnu cumarna sidaas waa samayn jiray laakiin xadiidka markaa waa la daciifiyey wayakfii musamaa masxin waxa kaafinaya oo ku filan buuhi masax wax la odhan karo oo yuxaadi alfarda maxala alfardi meeshii faralka meel qaabilsan oo masaxuun wax la yidhaha lagu sameeyo ayaa ku filan musamaa masxin inuu markaa la masaxo walaabudda an yakuma almasxu yuxaadii alfarda meeshii faralka waa inuu qaabilsan yahay oo dushan uu yahay laakiin xagga hoose maya welibana daahirka sare waa inay tahay aanay xagga hoose lugta xigta aanay ahayn ilaa asfala rijli lugta xaggeeda hoose wacaqibaha iyo cilibteeda mooyaane falaa yakfii masaxa la masaxa ma kaafinayo cala almadhabi haddaan qabanno maxaa yeeley ku gaabsi lagu gaabsadaa ma soo aroorin waxaa soo arooraya in korka in lagu gaabsado ruqsadana siday tahay baa loo raacaa xadiidka abu daawuud iyo imaam axmed ay warinayaan calaamatu albanina uu sanadkiisa taصiixiyey cali bn abi aalib wuxuu yidhi low kaana diinu bira'yi hadday dayntu ra'yi tahay iyo waxaana ila tahay iyo sidanaan roon hadday tahay lakaana asfalu اlkufi awlaa bilmasxi min aclaahu kufkan la masaxayo xagga hoose ayaa masaxaadda ka mudnaan lahayd xagga sare waqad ra'aytu rasul yamsaxu calaa daahiri khufayhi labadiisa qof nebigaoo xaggan sare ka masaxaya ayaan lanugu arkay buuri laakiin haddii ra'yigiisu geeniya qiyaasay tahay waxaynu odhan lahayn war dushan ile waxba ma gaadhine xaggan hoose ee dee dhulka gaadhaysa nijaashadii waxaasi gaadhayaan ayaa roone xagga hoose aan masaxna baan odhan lahayn laakiin diintu ra'yi maaha waa itibaaciya siday tahay in loo raaco marka cibaadadu inay tawqiifi tahay oo marka aduu sidaa doonto aadaad u dhigaynin ayaynu halkaa ka qaadanaynaa marka asfala rijli iyo cadhibaha laguma gaabsan karo laakiin israacintii khuduudkii oo kale waa la samayn karaa bay leeyihin qultu xarfuhu ka asfalihi waxaan ibu uhi nawaawi haddaanahay dhinaciisuna guunt hoostiisa ayuu la mid yahay oo yacnii dhinac qura in lagu kaaftoomaana ayana waxay la mid tahay hoostii oo lagu kaaftoomayoo falaa yakfi liqtisaaru calayhi laguma gaabsan karo walaa masxa masaxuma sugnaanin lishaakin qof shakisan masaxuma sugnaanin fii baqaa'i lmuddati muddada baaqinimadeedii ka shakisan ee fa ina janaaba hadduu haddaba jinaabo wajaba waxaa waajiba tajdiidu lubsin xidhasho in la cusboonaysiiyo wamaa nasaca qofka saara walcal huwa bituuri lmasxi duurigii iyo weysadii masaxa uu ku sugan yahay qaasala qadamayhi labadiisa gomadood buu maydhi wa fii qowlihi tawada qowlo wuxuu leeyahay waa weysaysanayaa waxau sheekhu leeyahay walaa masxa lishaakin qof shakisan masaxuma jiro fii baqaa'i lmudda muddadii hadduu ka shakisan yahay habeen iyo maalinta ahayd qofkii nagaa qofkii socotada ahaana saddex maalmood iyo habeennadoodii hadduu ka shakiyo inay dhammaatay inaanay dhammaanin masaxuma sugnaa maxaa yeelay ruqsadani shuruud ba yidhahdeen muddaa ka mid ahay muddadii mar hadduu ka shakiyana asalkii waa inuu noqdaa maydhidiia waa inuu markaa ka joogsadaa dib intuu u weysaysto markaa oo hadduu doonay haddana dib u xidhaa fain ajnaba waxaynu xaggii hore ku soonay waa weysada uun weysadunbay bedel ka ahayd gacmaha maydhi lugaha maydhitaankooda ma saxo hadduu haddaba jinaabo qofkii khufka xidhnaa ama ruuxii dumar ahayd ee xaydii ay ku yimaadaan muddaa dhexdeedii wajaba tajdiidu lubsin xidhasho in la cusboonaysiya waajiba intuu qofkii maydho wayse qaata kadib inuu xidho hadduu doono inuu dib u masaxdo kaana rasuululahi si xadiidiga markaa saxiixa ah ee ay warinayaan xasankaaban tirmidiya baa warinaya nisaa'i ibnu maaja imaam axmed sanadkiisana xasan buu ku tilmaamaya calaamatu albani tirmidina waa tasixinaya safwan ibnu lcasaal kaana rasuulahi ya'murunaa idaa kunaa musaafiriin rasuulku waxaa midna fara markaan musaafiriinah oo safaran anaa nazica khufaafana alaaata ayaamin bilayaalihinna inaanaan siibin khufkiga saddex maalmood iyo habeeno ilaa min jinaaba jinaabo ayuun baan ka saari jirnay ee wax kale kamaanaan saari jirin haddaba wuxuu hi wama nasaca qofka saara muddada dhexdeedii wahuwa bituuri lmasxi tuurigii uu ku masaxayna waa ku sugan yahay qasara qadamayhi labada gomadoodun ha maydho maxaa yala tahaaradoodii baa burtay masaxanay dee ku joogeenoo waa kan saaray waa libitlaanad qasluhuma walmasxu badalun faida zaala xukmu lbadli rujica ila اlasli ayaa loo noqonaya sidii gebagabaysigii marka biyo la helay oo kale wa fii qowlihi yatawada qowl wuxuu leeyay waa weysaysanaya lianna lwuduuca cibaada yubطiluha alxadaث fatabطulu kulaha bibطlaani bacdiha hadday barkeed burti waa wada buraysaa ka salaati sidii salaadii oo kale baabu اlgusli ama gusli ama gasli labada waa la yihi waa maydhashadii waxaa la yidhaha xagga luqada sayalaanu lmaaya cala shayin mutlaqan waa biyaha kudureeridooda oon markaa wax ku dureeraan ayaa la yidhaahdaa sharcanna saylaanuhu cala jamiici اlbadani biniya yani waa cibaadada inaad biyihii markaa jidhkaagii wada gaadhsiiso adigoo niyat lcibaadana u jeeda wallahu aclam halkaa inoogu joogo waktigu waa inaga dhacay